الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هذا ما أنت يدو حيوسقناتي الله سبحانه وتعالى بعض xamdiga ilaahay subxaana wa tacaala waxaa mahad kale dadkii soo qabanqaabiyey ee ka shaqeeyey arrintan runtii iyo raggii fikraddeeda iska lahaa oo uu kow ka ah runtii sheekh cabdilaahi waxaa kale oo runtii aan aada iyo aada ugu hambalyanayaa doctor saciid cali shire runtii oo si qiimo leh oo cajaa'iba u soo koobay wixii anu aan odhan lahaa anu kelimaad kooban waxaan ka odhan doonaa insha allahu tacaala timeka aan su qabtaan kelimaad kooban waxaan ka odhan doonaa insha allahu tacaala zamankan iyo waktigan aan ku jirnay ee nool ahay ardaygu haddii waxyaabaha qaarkood uuna ka warhaynin uu ku katoomaya bal waxaa laga yaabaa aqoontii uu raadinayey in uu dalow ama mugdi inay gelisaa suurtagala waxaan rabaa insha allahu tacaala su-aalo ko kooban inaan ka jawaabo oo muxaadaradayda ama kelmaddayda ay ka dhex muuqato kownkan ilaahay baa abuuray subxaanahu watacaala markaa marka nolosha la eego ama kownka la eego yaa ka jawaabi kara su-aalaha insaanku iska weydiinayo kownkan maalan su-aalo fara badan ayuu ruux walba oo insaani isweydiinaya uu iska weydiinaya kownkan su-aalaha yaa ka jawaabi kara ma saynskaa ka jawaabi kara oo chemistry iyo physics iyo biology ayaa ka jawaabi kara ma social sciencekaa ka jawaabi kara oo anthropology sociology ma artskaa ka jawaabi kara mise waxaa ka jawaabi kara dadka xoolaha leh mise madaxda ka jawaabi karta yaa ka jawaabi kara oo xaqu leh inuu ka jawaabo su-aalaha qofka insaankii isweydiinaya ee ugu muhiimsan su-aalahan ka hadlaya waa su-aalaha nimanka scienska hogaamiya ay u bixiyeen the big questions alasilat lkubra su-aalihii waaweynaa ay bixiyeen ay idhaahdeen caalamka waxaa lagu jiraa mugdi iyo wareer iyo tiih baa lagu jira oo ku kaliftay waxyaabaha qaarkood inay ku dhaqaaqaan waxaa kalifay mowduucan culimmadu markii ay ka fakerayeen in laga hadlo dunidii waxay noqotay qaryo isu furan oo village bay noqotay markaa wiilka yar ee hargeyso joogaa wuxuu la socdaa waxa harvard university lagu dhigo cambridge lagu dhigo mit lagu dhigo oxford lagu dhigo iyo wax jaamacadda hargeysa lagu dhigo intaba way sameyin waayo waxay ku jiraan wada mediaha bay ku jiraan ilahay wuxuu ihi subxaanaه wa tacaala hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay sima yihiin kuwa wax og ee wax garanaya cilmiga leh iyo kuwa aan waxba garanin mayma sima aayadda waxaan dhammaystiri doonaa marka aan dhammeeyo kelmaddayda dadka wax og iyo dadka aan waxba ogeyni miyay sima yihin mayma sina waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan su-aashayda ku bilaabo dadka maalan gaalada way hormareen oo markay noqoto science social science iyo technology intaba waxaa laga yaabaa maanta in dadka ay uga horeeyaan asbaab baana keentay asbaabtaa oo qof walba oo maraa uu maaragtay ku guulaysan karay uma xidhna maarata ingiriis maraykanna uma xidhna markay muslimiintu mareen factories of development yacnii asbaabta lagu horumaro ay mareenna dee soddonka jaamacadood ee dunida ku yaalla lix boqol iyo lix iyo labaatan muslimiin bay ahayd waa leading universitieskan ka hadlaya jaamacaadkii dunida xilligaa hogaaminaya wax soo saarka iyo productionka iyo g d b-gana dee dalalka yar ee muslimiinta ka badnaa yurub oo dhan ayaa ka badnaa markaa taa dee waa ninkii dadaala ee dariiqaa maraa uu gaadhaya laakiin dad baa waxay u qaateen dadkaasi inay ka jawaabi karaan asila kubra asilat lkubra waxaan rabaa maalan scienska markaan soo qaadanno sciensku maka ma ka jawaabi karo wy questions waayo su-aalaha la yidhaha kama jawaabi karayo waxaan rabaa marka hore intaanan mawduuca si fiican u gelin in mawduuca aan ugu horreysiiyo tusaalayaal rag iyaga ah oo hadlayo oo dadka dunida ama qaatay nobel price in physics ama maaragtay biology ama chemistry ama waxaa la doontee kale ama psychology dhowr xabaan ka soo qaadanaya haddii tir la yidhaho wax badan baan tirin karaya runtii wax badan ayaan tirin karaya iyaga oo nolosha ama cilmiga halkaa ka gaadhay laakiin maxay ku dambeeyeen oo maxay tahay noloshooda waaqaca markay fahmi waayeenna maxaa ku dhacay tusaale waxaan rabaa markaa ninka la yidhaahdo stephen wemberg stephen wemberg waa nin caana weeye oo physicska caan ku ah waana one of the leading scholars in the world ayuu ahaa waa dadka dunida hogaamiye ee science-ka ku hogaamiyaba hore looga dambeeyo ninkaasi wuxuu leeyahay mar walba oo caalamka cilmiga uu sii bato cilmiga aan u leehay kownkan uu sii bato kulamaa saara alcaalamu mafhuuman bishaklin akbar badaa khaaliyan min almacnaa bishaklin akbar mar walba oo aan fahmo kownka iyo qaabka uu shaqaynayo cilmigayguu sii bato wuu sii macno beelaya mugdi baan sii gelaya ya akhi waxaan naqaanay cilmigu inuu iftiin keeno waa maxay ninkan markuu sii cilmiguusi sii kordhaba mugdiga sii gelaya waa maxay waxbaa ka maqan ninkaas waxbaa ka maqan waxaa ka maqan waa waxa idinka la rabo inaad qaadataan wey mawduucu intuu ku saabsan yahayna waxa weeyaan science hadduu qofka uu qaato mugdi miyuu kaga bixi karaa kama bixi karo science-kan wixii iftiiminaya baa loo bahan yahy wixii iftiiminaya ayaa loo bahan yahy waxaa iftiiminayana waa waxyiga wey ninkan kale dhegayso ninkan kale isaguna waxa weeyaan waa nin caalima waa min abras waa min abras alfisaaiyiin dadka physicska hogaamiye kuwa ugu waaweynaa qarni alcishriin ayuu ka mid ahaa ninkaas richard fiman baa la dhahdaa isaguna wuxuu leeyahay mar walba oo cilmigayga uu siyaado in the universe kownkan oo aan eego and i try to read the universe oo aan isku dayo inaan akhriyo kownka inaan akhriyo mar walba mugdi baan sii geliyaa buuri noloshuna way sii macnobeelaysaa noloshuna way sii macnobeelaysaa warma waxaad aragteen nin cilmigu markuu u siyaado mugdi sii gelay oo waayo wixii iftiimin laaba ka maqan wixii iftiimin laa ayaa ka maqan lidaalika buu mugdi usii gelaya mugdi usii gelila hadduu physicska ama chemistryga ama biologyga ama waxa kale ee la bartaa ama technologygu uu dunida iftiimin karo oo uu nuur keeni karo nebiyo physics iyo chemistry iyo biology xambaarsan baa lasoo dirla laakiin physicska waa maxay oo wax abuuranu ilaahay abuuray oo ninkii baadhaa uu ogaanayo maalinun baa la baarbaaho la yidhi ow oxygen baa jira ow carbon baa jira helium baa jira kan baa jira maalin baa sidaa la yidhi maalin baa la baadho badda densatigeedu waa intaa badda densatigeedu waa intaa waa nooca waa kada laakiin waxaan wax ilaahay abuura bay ahayd subxaana wa tacaala wax ilaahay abuuray ayay ahayd waxaa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala qur-aanka maxaad kaga jawaabaysaa inuu idhahdo waxaad leedahay qofku cilmiga maadiga ama cilmiga science-ka la yidhaahdo keliya inuu barto kownkan kuma fahmi karo wax kamida uu garan karaa laakiin wy kama jawaabi karo limaada kama jawaabi karo iminka nimankani su-aalahay isweydiinayaan waan idiin sheegi doonaa insha allahu tacala lakiin waxaan aaminsanahay ilmaha yar ee ilaahay rumaysan ee nebiga sala allahu alay wasalam rumaysan ee waxyigii maaragtay qaatay ninkaasi inuu ka jawaabi karay waa ilmaha yar ee shan jirka wuxuu leeyahay iyagaana le sidaas waxay leeyihiin science walow aan science-ka meel la yaable aan ka gaadhnay stiil kama jawaabi karno su-aalaha ayna weydiinayaan carruurta yarar ee lix jirkii kama jawaabi karayn anigu melihi hadalkaas stephen hawkan baa leh aniga melihi odaygii antonio flew ayaa lahaa berigii hore uu mulxidka ahaa iskale odayga christopher la yidhaha baa iskale aniga maaha ninka sidaa leh malaaxidadaa iskale malaaxidada ayaa iskale dadkii science-ka meel ka gaadhayba arrintaa leh oo qiraya su-aalaha carruurta yarar ee keenaan inayna ka jawaabi karin waxaa si laga yaabaa inaad iweydiiso oo tidhaahdo ilaahay wuxuu yihi subxana wa tacala qur-aanka ku yidhi yaclamuuna daahira min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum haafiluun maxaad kaga jawaabaysa yaclamuuna waxay og yihiin daahiran min alxayaati addunya addunyada inteeda daahirka ee muuqata way garanayaan way og yihiin adna waxaad leedahay kownkii ma fahmi karaan say isu qabatsiinaysa waana waxyaabaha ay qur-aanka marka ay doodayaan ay keensadaan say isu qabansiinaysa culimmadu taa waxay tilmaamaysaa qofka muslimka sheeganaya ee arrimaha oo kale su-aal ka dhigaya inaanu diinta aqoonin oo aanu baranin cilmiga dunyawiga maalan daahir ahaan way u baran karaan laakiin xaqiiq ahaan iyo daqaa'iqdiisa wixiisa qarsoon ma garan karaan midna waa wax muuqda midna waa wax qofkii wixiga aaminsan keliya uu fahmi karo tusaale gynecologiga maalan fetus development ilmaha markuu caloosha ku jiro caloosha hooyada ilmaha marka uu ku jiro wuxuu ka bilaabmaa eeg beed buu ka bilaabmaa soo ma uu develop gareeya soo sidaa ma ha u develop gareeya waxa ugu dambeeya waa maskaxda iyo spinal cordka iyo lafdhabarta iyo soo sidaa ma markaa dee wuu stages buu maraa daahiran way arki karaan eeg inuu yahay stageska uu marayo marka dambena lab iyo dhadig waxa uu yahay way arki karayaan waa daahiran min alxayaati dunya laakiin why questions kama jawaabi karaan oo maxay ah maxaa loo abuuraya ninka maxaa loo abuuraya yani waxaaba ka muhiimsan abuuritaankiisa maxaa loo abuuraya suma kama jawaabi karaya muxuu u dhimanaya su-aalaha isweydiiyaan waxaa ka mid a oo iyagu leeyihin waa big questions wayna loo abuuray maxaanu nimid dunidan what is the meaning of life nolosha macnaheedu muxuu yihi muxuu ilaahay maxaa maxaa naga keenay cadam jiritaan la-aan maxaa naga keenay oo jiridna keenay annaga maanaan doonano ikhtiyaar nalama siinin yani maxaan u jiri jiritaan la-aantayadii maxaa isagaga joogi weyne scienceku low buu leeyahay physics physics lowga yaa sidan u sameeyey chemistry lowga yaa sidan u sameeyey bini aadanka yaa program garay bini aadanku all they are programmed in the same way yaa program garay kulligood beentay necab yihiin kulligood maaragtay dhagxaanta ma cunaan qoryaha ma cunaan wax isku waxbay cunaan isku sibay u fakeraan isway isu wada eg yihiin yaa sidan u programkay ma jira dunida waddan la yidhaahdo waddankaa ma taqaanaan beenta ow beenta waa very nice waddankaas beenta waa heer sare jabaan ha tagtana beenta waa la necab yahay haddii aad tagto maaragtay americana beenta waa la necab yahay somaliland haddaad joogtana beenta waa la necab yahay sacuudiga haddaad tagto beenta waa la necab yahay war waxan yaa program garay ilan iyagu waxay leeyihiin waxa weeyaan dunidu waxay ku timid si cashwaaya oo way iska timid ha timaadee si cashwaaya ku timid marka waa coincident waa sudfa oo hadday sudfo tahay maxaa markaa labada ruuxee nin iyo naag markay isguursadaan maxay ilmo u dhalayaan bini aadana dee waxay mar inay libax dhalaan mar inay mas dhalaan mar inay demaroodir dhalaan ilaa waa waa iska dhacaysaa waxani yaa qorsheey yaa qorsheey yaa brogram gareeyey oo ku brogram gareeyey xata alxayawaan yaa brogram gareeyey oo yidhi libaaxadda goosha lions libaaxadda iyo libaaxa iyo ilmaha gadaa waa dilni laakiin kuwa kale dil oo adhiga dil oo kadaa dil yaa yaa brogram gareeyey hooyo walba macamaska dhaho ilmaheeda way ilaalisaa libaaxu hooyadiisa wuu ilaaliyaa yaa brogram gareeyey horta waxaasoo dhan waa su-aalaha iyaga isweydiinaya maxaanu jirnaa baaba dee kowkaa maxaanu jirnaa nin nimankaa ka mida ayaa waxaan weydiiyey nin su-aal baan ku weydiinaya wuxuu ka hadlay markaa isagu waxuun dee science ku saabsan ayuu xoog uga hadlay hal su-aal iga jawaab markaa wuxuuna haystay dadka muslimiinta oo uu lahaa markaa under development yacni horumarkoodu way dee horumar laayihin diintaana sababa buu markaa isagu leeyahay ee waxaan ku weydiiyey adu maxaad u jirtaa waa maxay ujeeddada aada u nooshay adigu wuxuu yihi wallahi aniga markaan eego noloshayda waa meaningless waa macno la-aan waa emty waa madhnaan waa qiimo la-aan ma garanayo okay markaad dhimato xaggee tegi doontaa ma garanayo yani iminkana ma garanaysid waxaad u joogto hadhow meelaad tegaysana urumaysid okay ma iska diidid oo dhimashadan iyo aad joojisid iyo maaragtay biologickan maaragtay jidhkaagan koraya iyo ciradan iyo sidan aad u socoto dee maad joojisid ilaan adigale anigu anaa iskantaroole oo dunidan annagaa ka talinay maad joojisi maxaad u gaboobaysaa aad u ciroobaysaa kada su-aalahaasi waa su-aalaha ugu adag buro oo adagta in laga jawaabo ilmaha yarna dee waa wax ilmaha yara muslimkii uu ka jawaabayo wey ilmaha yara muslimkii uu ka jawaabayo lidaalika ayaa markii ay kownka fahmi waayeen ayaa waxay idhaahdeen falsafadooyin badan ayay soo mareen falsafa alwujuudiya falsafa alcadamiya falsafa alkada waxaa ugu dambaysa oo hadda dunida hogaamisaay waa waa falsafa alcabasiya dunidu waa cabas macno male qiimo male waa worthless waayo dee waad soo dadaalaysaa waxbaad soo baranaysaa hadhan waad dhimanaysaa wax macno male bale waa kuwa waxay uga dhigeen ramsi ama sambal waxay uga dhigeen nin dhagax weyn xambaarsan oo buur dheer fuulaya markuu kor ku dhowaado soo dhacaya haddana wuu fuulaya soo dhacaya haddana wuu fuulaya wuu soo dhacaya kadibna wuu dhimanaya noloshu waa sidaasay leeyihi waad xanuunsanaysaa waad caafimaadaysaa meel baad tegaysaa waad soo noqonaysaa waa lagu xidhaya waa lagu soo daynaya waad dallacaysaa waa lagaa qaadaya waad dhimanaysaa waa maxay waxan waa maxay waa cabad dhinac marka laga eego waa runtood waayo marka waxyiga diinta laga saaro dee noloshu cabad bay noqonaysaa ilahay baa yihi inama alxayaatu dunya lacibun wa lahwun waa haddii diinta laga saaro wey laakiin ilahay baa ka jawaaba maa khalaq afaxasibtum anama khalaqnaakum cabathan wa anakum ilayna laa turjacuun sida iyagu ay moodayaan de hadday ahaan lahayd cabath way noqon lahayd laakiin ilaahay baa ka jawaabay yihi ma waxaad moodeen inaanu ciyaar ciyaar iyo dheeldheel idiin abuurnay oo aydaan annaga noo soo noqonin annaga aydaan noo soo noqonin saa daraaddeed dadkan maxaa ka maqan dadkan waxaa ka maqan waa wixii iftiimin lahaa aqoonta ay wataan waayo aqoontaasi iftiin ma keeni karto aqoontaasi waa maxay iftiin ma keeni karto waa sida ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur kitaabkii la soo dejiyey ee nebiga lagu soo dejiyey sala alla alay slam si dadka mugdiga uga saaro oo iftiin iyo nuur uu saaro hadday kitaabkaa qaadan lahaayeen iftiin bay arki lahaayeen iftiin bay arki lahayen mugdigana way ka soo bixi lahayen nin hadda hargeysa inala jooga oo maraykan oo caddaana ayaa waxaan ku kulannay meel jima kollay culimada qaarkood baa og oo dee ogaa markii aan la hadlayay waxaan ku uhi bal waxaad ii qiyaastaa maxaad ahaan jirtay asalkaaga wuxuu uhi waxaan ahaan jiray mulxid nin ilaahay diidan oo aan ogorayn reer weynna waa ka dhashay okay iminkana waa nin muslim oo garh weyn bal waxaad iga warrantaa noloshaadii hore iyo hadda ogow berigaa uu ka lacag badnaa uu ka xoolo badnaa berigaasu xoolaa haystay dee berigaasuu reer weyn ku tiirsanaa wuu america joogay hadda iyo noloshaa hore ka warran waxaan ahaa bu uhi nin afka la qabtay iyo sanka oo biyo madaxa loo geliyey oo rafanaya oo kale nin rafanaya oo madaxa biyo loo geliya saasoo kalean ahaa bui nin mugdi ku jira wallahi mugdi wuu kasii fogeyey isag waa kasii fogey waxaa markaa khariiba in ruuxa kitaabka ilaahay uu og yaallo ee sunnihii nabigu sala allah alay slam u og yaallo ee nuurkaasi uu og yaallo aanu arkin waa musiibo waa akbar musiiba acdam musiiba oo qofka ku dhacda waa kitaabka ilaahay uu arki waayo oo waxyigii nuurkii uu arki waayo oo wax kale la weynaado atastabdiluuna aladii adnaa biladii huwa khayr bal ninkan kala dhegeyso ninkan waxaa la yidhahdaa waa taqaanaana waa stephen howkan ardayda dabcan way yaqaanaan stephen howkan waa ninkii dee kursiga isaaq newton ku fadhiyey wey ee jiiska ahaa ee kursiga ku fadhiyey uu dhintay stephen howkan dee wuxuu ahaa leading scholar in physics yani wuxuu ahaa ninka hogaaminaya xagga physicska dee dunida horkacaya buu ahaa jaamacaddan la yidhaha cambridgena waa joogay wuxuu leeyahay caalamkan waa horta markii hore ninkan wuxuu isku dayey markii hore ilahay waa aaminsanaa ilahay waa aaminsanaa oo kitaabkiisa taariikhun muujaz lizaman taariikh kooban oo ku saabsan waktiga iyo taariikh sii kooban oo ku saabsan waktiga labadaa kitaab markii uu qorayey ilahay waa aaminsanaa markuu sii weynaaday buu mulxid noqday waa kitaabkiisan hadda lahada the grand design atasmiim maarata atasmiim alcadiim ama atasmiim alkubraa kaas marka uu qoray waa nin mulxida wuxuu leeyahay hadal uu bejkiisa wuxuu ku leeyahay forty eight waxaa la yaaba wuxuu leeyahay mar walboo caalamkan aan sidaa weegno oo caalamkana aan daalacno wuuna wareerinaya waxaad noqonaysaa confused muxayir waxa adag maaragtay sidii buug furan inaad u akrido caalamka way adagta questions badan inaad ka jawaabtaana way adagta dee waa kan markii dambe uu sii dhiman doonay qoray alas'ilatu alkubraa su-aalihii waaweynaa waa su-aalaha ugu jilicsan baan islahaan waayo carruurta muslimiinta ee guryaha joogta ee lix jirka haddii la weydiyo way ka jawaabaya waa su-aalaha yani ugu iisisan wey ee qof insaana u isweydiiyo o laakiin muslima waman lam yajcal ilaahu lahu nuuran wamaa lahu min nuur ninkii ilaahay nuur aan siinin nuur male runtii waxaa cajaa'iba buuggiisa su-aalaha uu kusoo horreeyay asilat lkubra uu leeyahay oo waxaa oo midhan wey xaggeen ka nimid xaggeen tegaynaa maxaan halkan u joognaa maxaan sidan u nahay physics log muxuu sidan u yahay what is the reality of the world maxay ahay tahay xaqiiqada adduunyadu maxay tahay waa waxaa maxaad maxaad halkan u timid dee ilaahay baa ku keenay maxaa laguu keenay dee ilaahay inaad caabudo xaggeen loo socdaa jannaa loo socdaa da adigu naar doonaysa mooye kullu ummatii jannadii galayaan ilaa man aba ruuxii diida mooye dee ninkii diida mooye jannaa loo socda lidaalika su-aalaha faraha badan ee iyagu ay isweydiinayaan waa su-aalaha innaga inoogu isisan waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala oo qur-aankaaba dee wax badan ka jawaabay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun waxay idhahdeen kownka markaad sidaa u eegto iyo insaanku uu isqaabilsan yahay shay walba siduu yahay haddii in yar laga bedelo kays waxaa dhacaya fawdaa dhacaysa dunidu weye anakibaa dhacaysa way burburaysa haddii wuxuun la bedelo midda kale waxa ugu badan oo luqsiga ugu badan imaka oo laga hadlay waxa weeyaan sidee bay nolosha ku timi horta nolosha yaa sameeyey su-aashaas may adagtay nolosha yaa abuuray allah suma alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu khalaqa oo waayo maxaa loo abuuray geerida maxaa maxaa loo abuuray nolosha geeridana loo abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala si uu ilaahay idinku imtixaamo kiineebaa wanaag badan xagga camalka waa imtixaan markaa isagu wuxuu ka dhigaya lakin dee wax weyn oo cadiima buu ka dhigaya ilahayna subxaanaه wa tacaala awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waاlarda biqaadirin calى an yakhluqa milahm bala wahuwa alkhalaaq اlcaliim waxay leeyihiin dunidan oo kale ma samaysma kar ma samayn ma ma samaysmi kartaa way samaysmi kartaa hadduu alla doono way dhib yarta ma burburi kartaa goortuu doonuu burburinayo ilaahay baaba qur-aanka kaga jawaabayle kii cirkan iyo dhulkan iyo samaawaadkan abuuray kuwo lamida miyuuna abuuri karayn bala oo abuuri karaa marka waxay raadiyaan waxaad soo dhanaysa markaad eegto in reality dadkaa waxaas idhahdaa waxay u bahan yahin gurmad war ninkii adiga gurmad kaaga baahnaa ee mugdiga ku jira ee eendhahal ah haddaad daba gasho ka war oo kula weynaado oo daba gasho dadka dabagala dadkaa waxa igu soo dhacda ilan dadkani waxa weeyaan waa summun bukmun cumyun fa hum laa yacqiluun nin indhala oo indhala oo aan hadli karin haddaad imaka tidhaahda mise jaamica hargeysa tuska war oo tiraa jigjiga yarga kaxeeyo maaratay mise jaamica hargeysa waan ku daba gelaya bal arrintaa ka war oo markaa uu kula meeraysto halkaa aad taagantay dee mi u dhaafaya waxaa ka dhaafaya saas u wareegaya ninkani ma garatay mar xagguu ka yimid iyo xaggu u socdo midna ma garanayo dadka dadkaa dabagalaya horta dad saasay u dhigman waana dad adig kaaga baahan waxaan si lahay dadkaa muslimiinta wax badan baa laga weydiin doonaa waayo innagay tahay an nuqiima alxujata calayhim inaan risaalada gaadhsiino halkaan risaale ka gaadhsiin lahayn ayaa waxaan ku mashquulsannahay telefoon baa soo baxay noocaa gaari yar baa soo baxo noocaa jaamacaddaasaan ka qalin jabiyey ya akhi nimankani intani ku wareysan yihin asilat lkubra ee halooga jawaabo asilat lkubra bay ku wareysan yihiin oo ilmahaaga lix jirkii ka jawaabaya dee halooga jawaabo okay insaanku muxuu qiimo ku yeeshaa horta miyaan diidanay physicskii chemistrygii biologiga ma diidani laakiin waxaan diidanay wixii nuurka iftiiminayey waxan ee aqoonteeda macna u yeelayay in laga tago taasaan diidanay haddii kale mugdi baad gelaysa mugdi baad gelaysa waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan wax yar ka tilmaamo qofku insaanka maxaa qiimo u yeela maxaa cizi siiya man kana yuriidu اlcizata faina alcizata lilahi jamiica yucizu man yashaa wayudilu man yashaa waxaa ciziga bixiya waa ilahi subxaanaه wa tacaala nimankan waxay dareemayaan waa cidlo waayo alunus bilah ilaahay subxaanaه wa tacaala inay dugsadaan baa ka maqan markaa ninkani xaggeen u socdaa ma garanayo tusaalaa rabaan ina siiyo de horta b k baaba halkan noloshiisii hore iyo tan dambe ninkii muslimka ahaa walba nin muslim ahaa ninkaasi o de musoo islaamina waa nin musline beriga horena muslim bu ahaa imikana waa nin musline haddii berigaa hore oo laga yaabo waxyaabaha qaarkoodaan habboonayn inuu ku jiray iyo markan dambe uu diin u soo jeedsaday uu leeyahay taasina mugdi ba ahayd tanna nuur maxaad u malaynaysaa haddii la gaadhsiiye akbar mulxid oo laga soo saaro mugdiga uu ku jiro oo indhaha loo furo oo indhaha loo furo nin dhalinyaro oo soomaaliyeed baa yimid kollay meel kalena waan kaga sheekeeyey sheekadan laakiin nimanba igu uri ku celi oo si fiican u dhegeysa ardayo haddaad biology keliya barato ama physics keliya barato ama aad mathematician noqoto ama english literature ama somali literature aad ku takhasusto keliya oo diintaada aad baran weydo mugdi baad gelaysa lidalika ba waxaan arkaa dhalinyaro badan oo ku odhanaya waxaan dareemayaa borin waxaan dareemayaa emtiness marhnaan macno la-aan qiimo daro inaan isdilaan raba inaan isdilo ayaan raba dee markuu wixii loogu talagalay inuu ku noolaado isagu uu ka tegey dee wuu isdilaya dadka isugu dil badan dunidana ee isdabaana ee ugu badanna waxa weeyaan waad malaaxidada wey yacani shaki ma le aniga ma lihi taas buxuuhaadkooda oo dhan baa sidaa leh cilmi baadhistooda oo dhan baa sidaa leh wiil dhalinyaro oo soomaaliyeed baa yimid wuxuu igu uhi waxaan dareemayaa madhnaan waxaan dareemayaa noloshu inay macno ayna lahayn waxaan dareemayaa macno la-aan waxaan dareemayaa qiimo dari oo waayo yarka yar waa b h d holder in biology wuxuu b h d ku wataa jaamacadaha ingiriiska biology shaqo wanaagsanna waa ka shaqeeyaa gabadh yaroo wanaagsanna waa qabaa guri wanaagsan oo sharaxanna waa ku jiraa gaadhi yaroo qurux badanna waa wataa waa caafimaad qabaa waa fit and well wuu caafimaad qabaa si fiican buu caafimaad qabaa haddana noloshii waa dhadhamin laayo wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa wallaahi waxaan ku fikera maro badan inaan isdilo oo nin waayo waan la yaabay wuxuu ku hadlayo meel waxaan joogay combyuutarra yaalaan waxaan ku uhi nin waxaan rabaa bal inaad ii sawirto oo aad si fiican iigu sawirto waxa aad ka aaminsan tahay nolosha adduunyada ee aada nacday wuxuu ku uhi noloshan adduunyada waxay la micno tahay iyada oo qada qurux badan lai sameeyey oo casuumad weyn lai sameeyey casuumaddii aan imid dabeetona dhinaca ka fadhiistay laygu uhi lisan intaadan casuumadda bilaabin cuntadan waad cuni doontaa gabadhaana waad qabi doontaa laakiin markaad waxaan sidaa u dhamayso waan ku gawracayna ma u malaynaysaa buu ninka sidaa lagu yidhi cuntada horta inu dhadhamayso gabadhuna inu dhadhamayso dhaldhalaalkan guriga ku sharxana inu dhadhamayaan ma u malaynaysaa maya baan ku dee horta nolosha adduunyada qaabkaabay tahay waxaan ku uhi weli maan fahmin si fiican combyuterkaa fadhiso bicture si fiican bicture iga sii aniga aan akhri karo markaan sidaa u arko aan akhrii karay oo aan garan karayo wuu fadhiistay wuxuu soo sawiray laami highway aada u qurux badan highwaygaa quruxda badan waxaa saaran gaadhi waa laami madow wey oo qurux badan waa road aada u qurux badan oo nadiifa gaadhi high speed ku socda ayaa laamiyada saaran nin baa gaadhiga ku jira leeb buu ka soo jeeda xariijin buu ka soo jeeda wuxuu ihi ninkan gaadhiga saaran waa mi waa aniga socodkana waa wadnahayga dhagdhagdhagdhag iyo timekan socda maanta axad isniin alaasa arbaca usbuucan kada maarata iyo sanadaydii oo socda laamidu halkay ku dhammaato wuxuu ka sameeyey jar go-an oo mugdia oo haadaan taasina waa geeridii wy saasaa u socday laamidaa quruxda badan u saaranay halkaasa ka dhacaya kadibna de bas o waxaan ku uhi o adiga halkaago dhigari dee dunida waxaad damacday adduunyadan baad damacday inaad jannadii ka dhigato dabeetona jannada maxaa laiga saaraya baad leedahay war halkan laguma talgelin halkan waa daarulmamar waa meel la marayo laakiin aniga waxa aan qabo iyo sawirka aan haysto iyo sawirka rasuulka loo soo diray baan rabaa anigana inaan sawirkaa ku bedelo halkan ka kac meeshii baan fadhiistay baabuurkii sidii baan ku daayey halkii uu ku qortay mi aniga anna waxaan ku qortay aniga xagga hore ee jarkii madoobaa baan ka bedelay jarkii madoobaa ee haadaantaha sawiraan soo qaaday palaces qusuur qurux badan dhir qurux badan cuntooyin qurux badan gabdho qurux badan baan ku dhex daadiyey wax fara badan calaa kulli xaal waxaan ku qoray allah profet moxamed sala allahu alayh wasalam jibriil ibrahim calayhi asalaam abu bakr radia allahu tacaala canhu my mam hooyaday aabbahay waxaa baan ku qoray waxaan ku niy halkan waxaan u joogaa waa shopping gaadhigii adiga ad arkaysana marba waan joojinaya aniga shoobin baan samaysanaya shoobinka waa maxay waan tukanayaa waan soomayaa xajkii masaakiintii baan quudinayaa tawxiidkii baan dadka ugu yeedhayaa masaajidii baan dhisayaa dadka masaakiintaa baan wax siinayaa saas marka waa shooping waa sariibadda oon tegey oon waan soo alaabaysanaya waan soo adeeganaya waan soo adeeganaya laakiin meesha aan u socdo ee aan laga dhimanaynin dee waa halkaa halkaa weeyaan marka waxaan ka fakerayaa marka koowaad oo ilaahay aan arki doono subxaana wa tacaala wa acdamu caطiyatin wa minxa ilaahiya wa annadaru ilaa wajhi illahi اlkariim in badan bay maskaxdayda kusoo noqonaysaa nabiy llaahi moxamed sala allah alay slam fers marka koowaad oo indhaha yaga isku dhacayaan waan ka fakeraya nabiyullaahi ibraahim aad baanu jeclayan arko waan ka fakeraya nabiyullaahi ciisa abubakar sidiiq siduu egyahay cumar bn khaaab cali bn abi aalib hooyaday iyo aabbahay oo cuntada marka koobaad oon dhaminayo jannada albaabka markaan ka gelayo siday u egtahay koobaad albaabkeeda iyo kaabadeeda iyo ciiddeeda iyo qaabkay u eg tahay waxaa oo dhan baan ka fakeraya baan kuui marka waxaan sugi la-aanahayba marka aan tegi doono halkaa markaa waa halkaa permanent ma jiro wax mustaqbaloo aan ka cabsan doono iyo wixii aan ka tegay oona murugoon doono laa khawfun calayhim walaa khawfku mustaqbal ma jiro xusni aan wixii aan ka tegay aan ka murugoon doonaana ma jiro that is the life aniga aan eegayo ama rasuulku soo diray s marka adiga maxadadun horu yar durki meeshun baad yar qaladay calaa kulli xaal inan ka yaraa ow wuxuu ihi ow wallahi waa way qaldeen bu guuri dee iskuol baan tegey jaamacad baan galay waan shaqeeyey waxaan islaa buri imakaad waad raaxaysanaysaa qadab baad u dhici doontaa imakaad raaxaysan doonta markaasa waxaan ka fakeray inaan dhiman doono wallaahi waan ka xumaaday dee markaa waan waxaan bedelayaa buuri markaa destinationkaan bedelaya destinationkaan bedelaya horta yarka imika waa waa imaam sida kalena waa shaqeey waana imaam dadkana diintu baraa dadkana diintu baraa marka iga soo horbaxa wuxuu igu dhahdaa wow xaggi xaggi halkii baan ushaqaysanaya halki halkii halkii baan ushaqaysanana marka hore de wayna qaldeen oo meel qaldan bay de maarata yidhahde ka shaqayseen calaa kulli xaal saas daraaddeed qofku cizi wuxuu ku helayaa wixii alla ugu talagalay iyo qaabku alla ugu talagalay iyo qawaaniintii alla ugu talagalay inuu fuliyo waa inuu barto kitaabka ilahi iyo sunnaha nabiga sala la alay slam waxyiga waa inuu barto haddii kale waa qasab inaad wareerta waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma nin baa maalin igu niow xataa malaa nin sheekho waa shay maarag buu leeyay magat beri horan sheekha aan jiri markii dambena waa shay maarag buu calaa kulli xaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu talagalay noloshan nolol macaan inaanu qofku dhadhaminin nolol xasiloon inaanu dhadhaminin inaanu ku raaxaysanin ilaa iyo can ariiqihi mooy haddaad dadka ugu faqiirsan tahay ugu xanuun badan tahay oodan waxba haysanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga xubigiisa iyo muraaqabadiisa iyo unsigiisa uu buuxiyey waxaa o dhan ma dareemaysa waxaa o dhan ma dareemaysa haddii markaa salaada allahu akbar aad tidhaahdo aad aaminsanta ilahay inaad la khitaabayso oo cidaad la hadlaysa ilahay ay tahay subxaanahu wa tacaala imanka haddii madaxweynaha ruux loo geeyo dadkan mid ka mida miyuu suuragal tahay inuu meelaha iska egeego yidhaa madaxweynuhu aniga adaan kula hadlaya dhegeyso madaxweynihi baan la hadlay xaggaa iska eego dabetna xagga iska eego daari dhegeyso xagga suuragal ba wallahi waxaad moodaa in electric shock lagu hadlayo saasuu eegaya ka warran markaa ruuxu markuu ilaahay hor taagan yahay dee inuu qalbigiisa xaggaa iyo xagga marba waynu soo celiyo oo uu la dagalo mujaahido sameeyo taladudka iyo macaanku wuxuu ku jiraa alunsu biاllah subxaana wa tacaala iyo muraaqabat اllahi iyo xub اllahi ayuu ku jiraa waxa kaloo dhan dhadhamin mayse markaa waxa kaloo dhan dhadhamin mayse noloshana waxaad u akriyaysaa si riya labaad u akriyaysaa si riya labaad akriyaysaa tusaale nabiy llahi ibraahim nabiy llaahi muusa qisadaasi aad bay soo jiidataa marka lasoo fircoon uu soo eryaday ciidamadii fircoon ay soo eryadeen oo in yaroo reer bani israa'iila ay la socdeen oo badda korkeeda la keenay badda korkeeda markay soo istaageen nabiyullaahi muusa wuxuu maaragtay wuxuu akhriyey isagu situationka si saxa buu akhriyey waana sida innaga ay tahay in laynoo rarayo gacanta waxaa laynaga soo qabanaya maadiyaadka waxaa si saxa buu akhriyey qoladii la socotayna niman masaakiina bay ahaayeen way isku dhex daateen waxay idhahdeen qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun muusa waa laynahaya waayo dee marka fircoon oo ciidamadiisii oo fara badan waa kan halkan soo socda baddiina halkan weeyaan si lagu baxaa ma jirto iyagu waxay eegeen badda iyo fircoon ciidankiisa nebiyullaahi muusana baddana ma eegin mana eegin maaragtay fircoonna ma eegin wuxuu eegay allah subxaana watacaala iyo awooddiisa marka waa waa saxay muxuu ku yidhi qaala kallaa siaad moodeen maaha buui ka jooga arrinku siaad moodeen maaha ama kallaa xarfu taxqiiq haddii laga dhigana dhab ahaantii ina maciya rabbii sayahdiin waxaanaad arkaysaan ninkan halkan soo socda waa miskiin ilahay baa xukuma waddanaad arkaysaanna waa miskiinad waa one of the creation of allah subxana wa tacaala makhluuqaadka ilahay bay ka mid tahay marka labaduba waa emar qaadanaya markaa si ilaahay baa ina saaraya meeshu inaga saarayana isagaa og war ninka ilaahay bartaa waa qofka ugu awooda badan ninna kama cabsado mustaqbal kama warwaro khawf male khawf male wuxuu ka cabsadaa un dunuubtiisa bal ninka halka situationkaa taagan ka war ismay lahayn reer bani israa'iil ul yar oo miskiinada baa la odhan doonaa badda saa ugu dhufo ya markaase waxay noqon doontaa highway kullu firqin ka dawdi alcadiim meesha waxaa waddaa laga jeexi doonaa ismayna dhiyo ismay odhan laakiin dee baddan ilaahay baa amre e biyihii baa saa u istaagay sida gidarkaa u istaagay waa kaa dhex maray nabiyullaahi muusa waa ka dhex maray taasi waa the true reading waa ta ay tahay innagu inaynu baranno ma aha maadiyaadka inaan baranno maadiyaadka keliya inaan wax ku xukunno mar walba ilaahay qalbigeenna waynu ku jiro ilahay qalbigeenna waynu ku jiro asbaabta markaan la nimaadno waa inaan ilaahay subxana wa tacaala tala saaranno oo ilaahay aan weydiisanno oo isticaanada iyo kaalmada ilahay aan ka dalbanno kaalmada aan ka dalbanno mindida aad wax ku goynaysaa ma goyn karto ilaa iyo ilaahay subxana wa tacaala inuu idmo mooye lidaalika waxaana runtii mawduucii kala barh nama taagno waxaana hadhay shan daqiiqadood waan waan waan iska dayn doonaa qaybta dambe waxaan rabay time management inaan ka hadlo iyo readingka inaan ka hadlo laakiin waan waan iska iska iska soo gaabin doona insha allah
شيخ عبد الباسط waxaan filayaa inuu mawduuca uu inoo sii wado inay fiicnaan lahay idinkuna aad ka faa'iidaysateen su-aalaha uu ka jawaabayo qur-aanku nafteenna iyo nolosheenna muxuu ka tarayaa saynisku baahiyaheenu dhan muu ka jawaabayaa mulxid aad buu uga hadlay sheekhu laakiin waa dadka diin laawayaasha ah si aad u fahantaan maadaama dadka diinlaawayaasha ay yihiin hadday cilmigooda iyo aqoontooda iyagoo diinlaawayaalaha adduunka ku maamuleen ma ma ma sax bay noloshoodaasi ku tahay oo faa'iiday ku gaadheen mise sax kuma aha noloshooda ay ku jiraan ee ilaahay ku diideen halkay ku gaadheen waa ka su-aalaha sheekhu ka jawaabayay ka mid tahay oo aynu googoyn doono oo aad arki doontaan iyagoo iyaguna kelib keliba oo sheekha ahayd inay su-aala weydiinay sheekhu aad buu wax u akhriyaa waa culimmada ugu akhriska badan leh miyaan idinku daraa in yaroo kooban oo shan daqiiqa oo akhriska iyo faa'iidadiisa ah si aad wax uga kororsataan haa iyo maya oo maasanta sheekh
markaa qofka insaanka wuxuu qiimo ku yeelanayaa waa waxyiga wey wainahu ladikrun laka waliqowmika wsوfa تsأaluun winahu qur'aanka ama wacyigu ladikrun laka sharaf buu ku yahay maamuus buu ku yahay qiimu ku yeelaya maamuus buu ku yahay qiimu ku yeelaya iyo waliqowmak wsوfa waana laydin weydiin doonaa nicmadaa waa laydin weydiin doonaa nicmadaa waa laydin weydiin doonaa qoladan nimankan falaasifadaba waxay dhahdaan insaanka haddii la damciy in la vaaliyo gareeyo ama la qiimeeyo maxaa lagu qiimeeyo markaasaa waxay idhahdeen qiimatu kullu insaanin maa yuxsin nin walbaaba waxa uu wanaajiyo ayuu qiimaysu yahay haddaad dhakhtar tahay haddaad maaragtay carbenter tahay ninjaar tahay haddaad bas driver tahay haddaad diyaarad waddo waxaa adiga aada wanaajisay ee si fiican kaasaan maaragtay kugu qiimanayna kaasaan kugu qiimanay iyo dee intuu dadka kale wax tarayo culimada muslimiintuna waxay idhahdeen qiimatu kullu insaanin maa yadlub nin walba waxaa lagu qiimeeyo wuxuu doonayo maxaa doonaysa maxaad doonaysa majlis wuxuu ihi alfirdows ila calaa baan doonaya bur shekh abdiqaadir alfirdows ila calaa taasaan wada doonayna waxaan kugu qiimaynaa waxa weeyaan waxa aad doonayso ninka la yidhahda bruce lipton ayaa wuxuu leeyahay nolosha waxaan isku dayey maya bruce lipton maaha waa nin kitaab iskale kitaabka waxaa la yhahdaa sickness to death waa marad xata almowt wuxuu ihi ninkaas waxaan isku dayey inaan nolosha ka dhergo oo aan dhadhamiyo oo aan raaxaysto raaxo dhammaanteed inaan dhadhamiyo taasaan isku day markaasaa malaahi iyo wax alla waxaan af kale soo marinoo kara soo marin karin oo dhan iyo safar iyo meel daawasho iyo cunto iyo wax walba waan sameeyey laakiin haraad iyo oon baan kasii qaadayay buuri iyo mugdi mar walba oon sii wadana waan sii macalbeelasi waan sii macalbeelasi waxaan hadalkayga runtii intaana management time managementka aana ka hadal waxaan ku koobi lahaa keliya dad yahow ictizaaz biddiin waa muhiim diintaada inaad proud ku noqoto war adigoo adigu nuurkii haya oo indhaha oo indha qaba oo dhaga qaba oo bini aadanka ay tahay inaad toosiso haddaad nin indhala aad ku dayato ood adigu isliido oo inferiority complex aad qaado waa dhib weyn waa dhib marka alictizaaz biddiin waa muhiim alictizaaz biddiin waa muhiim midda kale nin dhalinyar adaa nin mulxida ayaa wuxuu ku yidhi waa nin ninka mulxid mulaaxidan aan ka hadlay o dhan waa wada caddaan waa dad inagu malaaxida insha allahu tacala ma lihin waxaa ka hadlayaa waxa weeyaan waa dadka caddaankaa wey nin mulxidaa wuxuu ku uhi niyow ilaahana aad caabudaysa waa iska caabudaa waayo dee aabbaha iyo hooyadaa maad ka maqshay kama maqlin bu ee waan aaminsanaha oo yaqiinan baan u aaminsanahay adi inaad hor taagan tahay waxaa iiga yaqiin badan oon kaga kalsooni badanahay ilahay inuu jiro wuxuu ihi bal ilaaha aad caabudda ii tilmaam yarkii waxaa ku adkaatay inuu tilmaamo waxaan uga jeedaa haddaadan diinta baranin dee mugdi baa lagu geli ku yaroo ag taagnaa oo kale ayaa uga jawaabay su-aasha wuxuu yidhi hal suurada oo sifaynaysa ilaahay subxaanah wa tacaala oo qur-aanka ilaahay ka mida oo uu isagu isku tilmaamayo ayaan kuu sheegayaa mulxidow waa maxay qul huwa allaahu axad horta waa keli allaahu samad cid walba isaga way u baahan tahay isna cidna uma baahno waa sayid ilaahay subxaanah wa tacaala cid walba u baahan cidnana uma baahna halkaa marku marayu isag walan u kaadi maxaa tidhi wax walba isaga u baahan yihin ha nacam isaguna cidna uma baahna ha kaa weligii ma maqal bur kaa weligii ma maqal bur okay wani laakin kaa weligii ma maqal sug anaa ku idhi sug sug ha dhamaystira u kaadi ha ka dhex gelin lam yalid isaga wax ma dhalin ma u baahna walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan axad wax la shabax loo soo qaato waa nimankan falaasifada waa kuwa marka ay wax tashaabuhayaan dee waxay keeneen jinsi qariiba iyo jinsi baciida calaa kulli xaal yaan hadalka ka bixinin cid ilaahay subxana wa tacaala la barab dhigoo lagu soo miaaliyaana ma jirto kaasaan caabudaabud wuxuu hi taas waa war waa war cusub waana war weyn waa war cusub waana war weyn waana kusoo islaamay war ma ninka adigoo aada nuurka u shidi lahayd baad indhalaan iska dab maaratay inuu maaratay xisaab isu geyn karo ama uu maaragtay physics ka shaqayn karo aad ku dabagelaysa oo wixii weynaa baad ka tegaysa waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego ninka la idhaha antonio flu waa taqaanaan ee intuu mulxidka ahaan jiray waxaan rabaa tan inaan ku tilmaamo dadka qaar baa dabaydhaan raacday waa blind flowers indhala-aan bay cidduu doona iska raacaya base weliba buunbuuninaya markaasaa marka nimankaa la ammaananaya stabshiruun haddii diinta wax laga sheega ama wadaad wax laga sheegana waxa weeyaan maaragtay haddii wax laga sheegana way buunbuuninaya way u raacinaya nin masaaria ayaa wuxuu igu yihi antony flu wuxuu soo ogaaday inuu ilaah jiro oo kaale antony flu inuu soo ogaaday inuu ilaah jiro kolka hore u lunsanayo alxamdulilah ilahay baa dee tusiyey inuu jiro markuu kownkan u kuurgalay uu qalbi furan ku eegay ayaa wuxuu ogaaday marka hore wuxuu qoray bug lahaa there is no god ilaah ma jiro nowdii buu ka saaray wuxuu ku soo reebay there is a god hunaaka ilaahun ilaah baa jira waxaan ku oroniyo waxaan ku weydiiyey waa oday waxaan ku weydiiyey muxuu soo kordhinayaa adiga iyo aniga muslimka ninkaasi waxba inooma soo kordhin ilaahay aynu u barino haddii lala kulmi karana ha lala kulmo waa intaanu dhiman wuxuu ku jawaabay listen maymay wuu dhintay wuu dhintay runtii isagaaba ii sheegay inuu dhintay marka wuxuu igu jawaabay ninkaasi diinta waa iga saari gaadhigu hadalkiisan aniga oo markaa uu mugdi igu abuuray hadalkiisan baan haddana kusoo noqday ukaadi maxay ahayd argumentska ama doodaha ku qanciyey oo marka hore aad uga baxaysay doodihii marka aad weydiiso kama jawaabi karo maxay tahay imaka waxaa ku qanciyey oo aad ku daba socotaa yani scientifically ma ka jawaabi karo waa blind follower waa nimankan diyaarado badan bay haystaan cirkay gaadheen mobilay sameeyeen internet bay sameeyeen ee hala daba garan wey wax kale maha waxaa lagu uri waxaad u xer ka sheegtaa maadaama oo dadka yimid ay arday yihiin ardayow talooyinka horta wasiirkaa dhameeyey laakiin waxay idhaahdaan arday waxaa ugu wanaagsan ardayga ay saddex u kulanto triangle bay dee sawiraan talooyinkan education waxay idhahdaan marka uu maaddo jecel yahay dadka qaar baa maaddada jecel laakiin aan ku wanaagsanayn maaddo markuu jecel yahay haddana maaddadaa ku wanaagsan yahay haddana mustaqbalka dambe inuu iyada ku shaqeeyo uu doonayo waa ta ugu wanaagsan bay dhahdaan lidaalika waxay idhahdaan istafti qalbaka qalbigaaga weydii maadada aad ku fiican tahay iyo waxaad doonaysa inaad noqoto pilot haddaad doonaysa inaad noqoto ku soco haddaad doonaysa wastaad ku soco dhakhtar noqo haddii lagu leeyahy xataa may dhakhtar kama doonayo waxaan doonaya inaan noqdo wastaad wastaad inaan noqdo lidaalika ardaygu hadduu doonayo inuu guulaysto halka shay baan ka soo qaadanayaa maamulo laba shay wasiirka arrintiisii waxa weeyaan mid waxa weeyaan waa timekaaga ilaasho horta guushaadu waxay ka bilaabantaa inaad naftaada ka guulaysato waxay idhaahdaan haddaadan naftaada ka guulaysan karin wax kalena kama guulaysan kartid haddaadan wakhtigaaga qorshayn karin waxaad qorshaysay fashilaadaada haddaadan wakhtigaaga qorshayn karin waxaad qorshaysay oo si fiican uga baaraan degtay qaabkaad ku fashilmi lahayd aroortii iska soo toos buwaagta iska soo qaada xaggan isaga sii soco jadwal qofka waa inu leeyahy jadwal zamaniya waa inu leeyahy qofka naftiisa kantarooli kara ee ka adkaan kara kaa keliya baana guulaysanaya marshal law test kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ayaa qolo psychologistaba waxay isu keeneen lix boqol oo carruur carruurtaa ay isu keeneen test bay ku sameeyeen waxay eegayaan bal kuwooda naftooda difaaci karaya dabeetoonana waxay siiyeen macmacaan swits bay siiyeen macaan macaankii ay siiyeen waxay dhahdeen carruur carruur yar yar oo lix jiraa wey nin walowba ama dhowr jir ah nin walowba shan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo albaabka waan xidhaynaa mid walba miis baa la fadhiisiyo nacnac baa loo dhigay nacnacagaha cunin sug haddaad sugto oo shan iyo tobankaa daqiiqo aad sugto ood adkaysato waxaan ku siin doonaa nacnac kale ilmaha isceliya iyo ilmahaan iscelinin bay eegayaan kadib qaar way cuneen markay waxoogaa yar joogeen xoqdeen ay dalam qaarna way sugeen waxay idhaahdaan muddo badan kadib ma soddon sanoba ma afartan sanoba waxaa nimankaa recording baa la geliyey ayaa waxay daba galeen bal mid walbaaba waxa uu ku dambeeyey dadkii maalintaa isceliyey sharikaadka u waaweyn dadka maamula dad wax ku oola bay noqdeen calaa kulli xaal oo dee dunida wax ku soo kordhinaya dabaqada sare ee tacliintaay ku biireen waa kuwii berigaa isceliyey kuwii iscelin waayna dee maanta waxaan buu gelayaa berri waxaan u gelayaa haddana u ka tegayaa waxaan buu gelayaa haddana kan buu tegaya lidalika qofku waa in naftaada aad kantaroosho waxaad samaysataa gool yool samayso iyo hadaf hadafkaagana habadeli habedeli waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo waxaa ugu badan oo waktiga la dagaalamaayo waa hal shay maanta khaasatan dhallinyarada odayaashu arrintaa ma laha waa maxay waa the social media hal ma ogsoon tahay wiilow ama gabadhay inay namani isu bixiyeen waxaanu nahay human designers annagaa bini aadanka design garayna maskaxdiisa annagaa design garayna annaga injineeraka sida awrka intaan halkaa sanka ka xidhno ayaan hogaaminayna meeshaan doonaan marinayna meeshaan doonno ayaan marinayna waxay isu bixiyeen attention engineers dadkii feejignida injineerada ku ahaa bale dhaqaalayba ka sameeyeen oo dhaqaalaha waxay u bixiyeen attention economy waana dhaqaalaha ugu weyn maanta attention economy waa dhaqaalaha ugu weyn facebook xaggee lacagta ka keentaa attention economy twitter xaggu lacagta waa attention economy lidaalika waxay dhahdeen markii facebooka la samaynayey ka hor diraasaadka waxay dhahdeen waxaan doonaynaa qofku markuu galo hadduu ugu talagalo hal minute inuu ku jiro inuu saacada ku jiro waayo annagaa sanka hayna psychological tricks baan adeegsanaynaa madaxaan sidaa u qabanayna markaas psychological tricks ma ka bixi karo waxaa ugu badan oo la daawadaana waa maalayacni lidalika haddaad daawanaysa libaax yani libaax wax cunaya markaa istiraag ka bax ayaad waxaa soo baxaya bisad libaax liqaysa saasaa oro ow libas bisadii libaax liqaysa maxay ahayd ku dhufo saasaa markaa lagugu wadaya marka bahalkaas ninkii raganimo sheeganaya iyo gabadhii gabadh wanaagsanimo sheeganaysa ee iyadu isku kalsoon ha iska kantaroosho oo ha iska dayso social media social media ha iska dayso oo ha iska kantaroosho oo maanta o dhan ha ku fuureerin waxaan macano lahayn oo useless oo aan macano lahayn physics idinma baraan xisaab idinma baraan diin idinma baraan maanta o dhan kaha ku jeeda waa waktigaygii baa cidhiiriya saa darad waan kasii boodayaa readingkaan rabaa inaan kelmad ka idhaahdo readingka shayga labaad oo ardayga muhiimka u ah waa readingka waa akhriska ninba ninku ka akhris badan yahay waa ka cilmi badan yahay dad waxaa jira magaciisii ma xasuusto hadda laakiin shalay baan akhriyey nin sida roketyada loo sameeyo ee loo rakibo ee loo tuuro isagaa isbaro by reading markaasaa dabeetonana la qaatay waa reading jaamicadda muu tegey jaamicadda jaamicadda maxay tartaa waa saint post saint post wey wataa maxaa la dhahdaa berbera burca wadadeedii waa taa boorama wadadeedii waa taa waa saint post adigo ardaad doonto intii lagula berbera waa taa adoo berbera ku socda dee boorama aad waa saint post ku qasbi mayso laakiin readingku qofku uu hogaaminaya laakiin wax faa'iide leh oo aakhiradaada iyo adduunyadaada wax ku daraya qofku waa inuu akhriyo lidaalika waxay idhahdaan reading qofku waa inuu habit ka dhigto skills baa jira runtii iyo xirfad lagu barto qaabka wax loo akhriyo hal xabbaan ka sheegaya halkaa hadda waxa weeyaan waxay idhahdaan waxaa jira maskaxdu dee dhowr shay bay u qaabsan tahay mid waa wacyiga midna waa alcaqli albaatin waa kan waa kan hooseeyo wey alcaqli albaatin haddii shayga lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celiyo uu fadhiisanaya maalan darawal haddaad tahay baabuurka maalinta koowaad aniga markii koowaad oo darawalnimada aan baranayay dee way igu badatay geerkan ka shaqee oo lugaha xaggan hoose maxay ka shaqee maarata eeg oo muraayadan eeg oo waa shaqo toban qof kuma liyan laakiin markii lagu celceliye lagu celceliyey caqli baatin bay ay u daadegtay caqliga qaybta hoose u daadegtay iminka aniga oo fakeraya ama sheekeynayaba dee gaariga wada socankaa maaha shay walba waa qaabka markaa waa inaad isku daydo ninka la dhaahdo bruce lipton waa nin arrimahan ku takhasusay wuxuu leeyahay waxaan tijaabiyey anigu qofka hadduu lix iyo lixdan maalmood uu qiraa'ada ku celceliyo ama shay ku celceliyo habit bay noqonaysaa yani caaday noqonaysaa caado ayay u noqonaysaa waxaan ku dhamaystiraya hadalkayga dhallinyaroy waxaa noloshaada iftiiminaya waa diinta ilaahay ee baro xalaqaadkaa la yimaado haddaad doonayso nolol macaan aad hesho kutubta ha la barto kutubta ha la barto noloshan adduunyada unbaa tanal waxay tahay bridge ta aakhira ku geynaysa sharaftaaduna tan bay ku jirtaa adigoo barto jaamacadda barta waxaa ka muhiimsan jaamacadda oo primary ah oo ah waxa ugu muhiimsan waa diinta ilahi inaad barato say suuragal ku tahay qofku inuu idhaahdo waxaan baranayaa biology oo makhluuqaadka ilahay ka mida iyo physics oo makhluuqaadka ilahay ka mida oo ilo weyn khaaliqeediina baran maayo say suuragal ku tahay oo doonaysa haddana nolol wanaagsan doonayso kownkan ilahay baa iskale haddaad doonayso nolol wanaagsan isaga baro weliba waxaan la yaaba masaajidda kutubta lagu akhriya waa free waa free dadka qaar baa waxay dhahdaan waa lacag lacag ma xalaqaad imika masjid rashiid lacag baa wax ka socota maaragtay tufriya baa ka socota imow baro masaajidda farabadanna way ka socdaan tag wax baro waxaan ku koobayaa cizigeennu wuxuu ku jiraa waa diinta ilaahay cizigeennu wuxuu ku jiraa waa maxay waa diinta ilaahay yaan lagu duufsan zamankanna ma badbaadi kartid haddaadan diin baranin su-aalaha ugu yaryar waa kaa wiilkii markii la yidhi ilaahay tilmaan tilmaami kari waayo ana qul allahu axad wiilka yare isaga ka yaraa uu tilmaamay السلام عليكم ورحمة الله
شيخ سكحمان شيخ السؤالية لصدر نوي الجران سؤالي ذنك وعد هيسان نوي الجران مكفون كي غير هجاج يلسع اوكي ام شيخ وحي ويدين دونا شيخ عبد الباسط دور سؤالات او داد صدرين ان su-aalaha ugu badan waxa weeyaan dad nolosha ka shakisan dad nolosha ka shakisan oo cabsi ka qaba nolosha geerida iyo nolosha micnaha ay leedahay inuu qofku noolaado iyo qofku inuu dhinto culayskaasina waxaa ka mid a dadka ka shakisan dadka aan diin laawayaasha ee aad ka hadashay iminka marka waxay leeyihin maxay noogu fadhidaa inaan noolaano maxay samcina noogu fadhidaa inaan dhimanno oo aan jazaa'i dambe helno waa su-aalahay dadku soo direen inaan noolaano iyo inaan dhimannaba haddaan dhimanno maxaan helaynaa yacni maxaa halkan halkaan tegaynaa marka werwer baa hayaa marka su-aalaha ay soo direen bay ka mid tahay sheekh marka adigoo koobaya bal qofkii isagoo diintii garanaya ama kownkii garanaya ayuu shakisan yahay siduu u shaki bixi karaa markaa shakigaas siduu uga bixi karaa
horta culimadii baa joogta oo ku wanaagsan lahayd inay ka jawaabaan sheekh cabdullaahi iyo rag kaleba way joogaan iyo sheekh cabdirasaaq iyo horta dee mawduuca waxaan umalayn inaan ka hadlay soo ma su-aashaa jawaabteedana inaan si fiican uga hadlay qofku wuxuu ku shaki bixi karaa inuu diinta ilahay barto waxaad ku shaki bixi kartaa diinta ilahay inaad barato hadda tusaale nin dhallinyaro abaa yimid oo wuxuu yidhi su-aalaha hadda maxamed sheegayo ayaan doonayaa in aan jawaabo helo tafsiirka toban juz oo qur-aana markuu marayey ninkaasi su-aalaha ugu badan oo aan laga jawaabi karaynoo maskaxdeeda weliga aan ku soo dhicin isagaa ka jawaabay isagaa ayaa ka jawaabay haddii markaa ruuxu uu doonayo inuu waxaana ka baxo jawaabtu way gaaban tahay waa inuu diinta ilahay u barta wey furayaasho dhan maalan sciensku kama jawaabaya su-aalaha is weydiinayso waxaa ka jawaabaya waa hadalka ilaahay iyo ka rasuulka sal alla ly slam maxaa laguu abuuray xaggee tegaysaa xagga aad tegaysa maxaa ku geenaya jannada maxaa ku geenaya naarta kownkan yaa maamula allah subxaanahu wa tacaala jawaabaho dhan waxay ku yaallaan waa kitaabkiiyo sunnaha wey waxaana xaqiiqa inaad jawaabo shaafiya helayso in badan maxamedo waxaa ku tijaabiya anugu dadka malaaxidada maalan iska daa wax kale markay yimaadaan oo yidhaahdaan mid baa wuxuu igu yihi lism aniga wax walba waad ii sharaxday laakiin waxaan ku qasbanahay inaan ilaahay ictiraafo oon rumeeyo mana doonayo u okay haddaadan doonaynin adiga ku jirta adigaa la dhiilgarayn doono oo la tacaamuli doono ilaahay maalinta qiyaame oo hor istaagi doona laakiin waxaan rabaa in yar inaan kuu sharxo xagga aad ku dambayn doonto iyo waxaad mari doonto anna xaggaabaan kugu sii sugayaa oo waan u sheegay baan odhan doona ilaahay subxana watacaala markaa sug shan daqiiqadood baan waxaan u sharxay marka uu nafta ka baxayso malaa'igta wanaazicaati karqan u iman doonta ruuxdiisa marka la qaado qabriga marka la keeno munkar iyo nakiir iyo dhibka ka dhixi doona daaqada loo furi doono marka qubuurta laga soo baxo ilahay la hortago ee maaragtay mugdiga ay ku tegi doonaan naarta naartii baan aada u sifeey hasaaq iyo xamiim iyo naartii baan halkaa aada u sifeey halkaasay noo tahay iska celi baan ku dhaho waad ku qasbanta inaad dhimato iska celi marka lagu yeedhana diid nabadgelyo babay waa iskaga tag telefon buu iga soo daba diray excuse me cabdul may fahamtay ma ku kalsoona uu iska u indhaleeyo ma ku kalsoona ma ku kalsoona markii kitaabka qur-aanka alla siiyeyna dee ninkaasi uu yaabay wuxuu la yaabay yaa ayuha nnaasu dadow wuxuu oo qur-aankiinu anugu ila hadlaya qur-aankiinu anugu ila hadlaya ilan dadkii baan kamid ahay anugu waxaan wadi buuhi muslimiinay inuu odhanayo yaa ayuha nnaasu in khalaqnaakum wow ina khalaqnaakum oh you created me adigaba i abuuray aanaa ku abuuray inaa khalaqnaakum من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا يا أيها الناس اعبدوا ربكم عابدا القرآن مركو أخريي نكي وحوري قرآنكو مرنا قعنتو إيوذي أو إسصبيا وحبي يشيغيا ويترغيبنيا ويوناجنيا مركا كلنا ويقفر إيمانا يا يو وانين هديدات بيكينيا وحوليهي مارتي ويعرينيا كتشوك وحكتشوك تهديد لياضي سيدو سيدا إيوذي أيام حنراعي بوري مارتي قيبتي مارتي يا وانا waana dee ku ashaatay markaa waxaan leehay kii kaa uu ku ashaatay uu ku hor yaallaa haddaad qof muslim oo soomaaliya aad tahay dee ku noqo culimmada u tago hor fadhiiso sheekh maxamed hal shay baan rabaa inaan ku daro excuse me hal su-aal baan idin weydiin lahaa waay dadku ay u ixtiraamaan professionka dadka kale tusaale haddaan hadda dhakhtarahay suurtagal maaha inaad igu tidhaahdo anigaba waan akhrisan karaa dhakhtarnimadayda su-aal walbaan baan ka jawaabi karaa maxaa dhahay waan baadhaya oo hadduu ilmahaagu xanuunsado aad tiraasu aabba anaa ku qalaya buga soo kala furo halkan ka goo alkan way qaldantay ka daa maya arme halkan kale suuragal maha inaad sidaa tiraahdo diinta maxaa markaa adiga oo unprofessionala looga hadlaa hadda masaa'il diiniya baa laga hadlaya masalan culimadu ka hadlaan waxaa comment garaynaya jaahil uu jahligiisu murakab yahay oo jarii ah oo dhiiran yaa akhi dhakhtarka waad ku ixtiraamtay professionkiisa injineerka waxaad ku ixtiraamtay professionkiisii pilotka waxaad ku ixtiraamtay yaa ku siiyey adiga privilegeka inaad ka hadasho diinta yaa ka dhigay maftuux diinta haddaad doonaysa inaad barato dee inama alcilmu bitacalum baro waan ka baxay sheekh way sheekh su-aalaha maan sii wadaa dhow su-aalaha maan inoo wadaa sheekha su-aalo muhiimaan hayaa dad badan bay soo diray mawduucaanu ka hadlayaana waa mawduuc iminka inagu badan nolosha bulshadana taabanaya marka haddaad fursadiisiisaan laba saddex su-aaloodoo kale sheekha oo ti aan weydiiye la xidhiidho waan weydiin karaa haddii kale waan idinka dayn karaa oo barnaamijka waan soo xidhi karaya maan socdaa markaa way way sheekh aad baad u raalli haanaysaa dad badan oo faqri iyo cidhiidhi ku jira ayaa diinta dib u aflagaadeeya oo u arka mid aan noloshooda xal u hayn oon maarayn karin mushkilahadaha haysta dad badan ayaa waxay u arkaan oo faqri iyo cidhiidhi ku jiraa inay diinta dib u aflagaadeeyaan oo dad soomaaliyana ay ka mid yihiin waxaanay u arkaan inaanay diintu noloshaa cidhiidhigay ku jiraan xal u haynin sidee loo daweyn karaa marka
horta waxaa ii muuqata dadka su-aalaha soo qoray waddadan diin bar marka xalkeeda horaan uga warrama de horta diinta barta laakiin waxaa la yaab leh haddaad gaalowda mataa jiraysa
daway raadinayaan maya dawada maaha islaamka oo adiga eedeynaya haddaad iska tagto oo aad gaalowdo ma taajiraysa ma ku taajiraysaa maarata ingiriiska iyo maraykanka iyo albaabada hortooda waxaa fadhiya dad penny please beesad iigu rid sumun iigu ridahaya soo ma markaa ma ku taajiraysaa haddaad xataa islaamkaad ka baxdo ilaahay subxaana wa tacaala kownkan markuu abuuray insaanka wuxuu siiyey khiyaar dadka qaar baa waxay ku marmarsoodaan qadarka hadda masaladani waxay xidhiir leenahay waa qadarkii ilaahay baa ii qoray buu leeyahay inaan faqiir haabo diintii baa sidan iga dhigtay soo sidaa maha ya ilaahay baa ii qoray subxaana wa tacaala hal baan idin idin weydiinaya dadka dhegaysanaya ee arrimaha qabana waxaan rabaa bal si fiican u dhegaystaan ilaahay baa ii qoray waxaas horta qadarka ma la yaqaano qadarku waa maxay qadarku waa cilmu allah waa cilmiga ilahi subxana wa tacaala ninka qadarka la yaabani waa nin cilmiga ilahi la yaaban ole muxuu sidan usii ogaaday siduu ilahay subxana wa taala cilmigiisu uu mutlaqu yahay uu mutlaqu yahay tusaalaan rabaan inaan siiyo laakiin ruuxa ilaahay dee ma qasbin faman shaaa dakara wamaa tashaa'una ilaa an yashaaa allahu رب العالمين هداية كدون ينقار بوحي لها إلهي بأي قري ضلال كاس ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم حتى أذيك أدون السين هذا هنونتو إلهي وكهنون لي لك أذيك مدون السين تصالح ربا أتوحكو فهم إسان أرضي بان فقه ودك شرا فقه أرضي دي وحان سيي اه امتحان فقه كتاب كان عمدة الصالك وعدة الناسك إنه هبا مرني سؤاله أن سيي arday aan filayey aniga ardayda muddo badan baan waxu dhigayo waan aqaana arday aan filayey inuu dhaco ilaa maal walba galaska su-aalaan weydiiyaa formative assessment arday aan sugayey inuu dhaco ayaa wuxuu keenay sagaal iyo shan maaratay sideed iyo sagaashan ardaygii anigu waan liqi waayo waxaan ku uhi waa wax wanaagsan inuu ardaygana baaso alxamdu lilah lakiin bal hubi invigilatorkii ilaalinayay ayaa ilan iskaga taga oo shah doontay ninkan uu koobeeyey anigana war kama hayo lakin waan ku farxay imtixaankii baan soo daabacay mar labaad sawiraddaan kaga shaqeeyey waxaan ku ihi excuse me waxaan u baahanay mar labaad imtixankii inaad gasho lakiin imtixaankii o dhan waan ka shaqeeyey ogow hadduu imtixaankan uu jawaabihiisi wada arkayay lakin imtixaanku de waa imtixaan badan waa boqol su-aalood ka badan anaa halkaa fadhiyo waan ku ilaalinaya ardayda intiina kale iska taga ardayda horteeda waxaa kumaan odhan ardayda marka hore aan fasaxay si barefadaan sidaa ugu annaga xagga iyagaa barefadkii waxaasaa ku badan ninkii imtixaanka wuxuu keenay boqolkiiba sideed iyo labaatan ninkaa maanaa riday anigu maanaa riday de ii jawaab horta anigu ma ridin ninkaas isaga isriday sumaha anigu waan garanayay walilaahi almahalu lacalaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa dhici doona iyo waxa aan dhacaynba ilahay waa ogyahay laakiin adiga khiyaar baa lagu siiyey adiga khiyaar baa lagu siiyey markaa ninkan qofkan sidan u hadlaya horta waxaan lehay kow diinta ilahay baro waa kow diinta islaamku qofka faqri kama dhigto ee taajir qalbiga ka dhigtaa intan kale waxaa lagu xoday qofka asbaabbu ilaahay subxana wa tacala wax ku bixiya isagay tahay asbaabtii inuu la yimaado qofkani isagay tahay asbaabtii inuu la yimaado laakiin eedda isagu uu leeyahay intuu shaqaysan waayey oo isagu uu saaqiday oo isagu shaqaysan waayey dee inuu shareecada saarama inuu shareecada saarama way su-aasha u dambayse ee lasoo diray waxaa ka mid ah adduunkan ilaahay abuuray dad baa ka shakisan adduunka laftiisii oo u arka wax iska yimid wax iska yimid adduunyada lafteeda oo oo oo maaragtay si dabiiciya u yimid cirka iyo dhulka inay wax iska yimaadeen oo si dabiiciya u yimid ay yihiin oo shaki ka aaminsan sidee loo shaki saari karaa dadkaasoo kale maxaa u dawaa
horta dee muxaadaradaydi baa ka jawaabtaan maranaya aniga saasaan islaahay wallahu aclam laakiin waxaan ka jawaabayaa kaasi wuxuu u jeedaa ninkaasi waa nin le qur-aankii iyo axaadiis meeshuu ka saaray wuxuu rabaa inuu through science scienceka inuu ka dhexelo su-aalaha jawaabtooda scienceka inuu ka dhexelo horta scienceku su-aalaha kama jawaabo scienceku sidiisuba why questions sabab kama jawaabo maxaa lai abuuray kownkan maxaa sidan loogu abuuray ma ka jawaabo hadda gaaladu waxay leeyihiin kownkan kownkan waxa weeyaan wixii big bang ba iyagu ay la aaminsan yihiin kolleyba sida ay aaminsan yihiin big bang wixii ka horreeyey lama garanayo dunidan way baabi'i doontaa oo eternal ma aha oo way baabi'i doontaa waxa markay baaba'da waxa dhacayana lama garanayo lidaalika waxay leeyihiin waxaynu ku noolnahay alinsaanu yaciishu bayna majhuulayn laba mugdi dhexdood baan ku noolnahay laba mugdi dhexdood ayaan ku nool lahay waa sida iyagu ay leeyihiin laakiin ruuxa muslimka arrintaa ma laba mugdi dhexdood baan ku noolay inagu laba mugdi dhexdood kuma noolin su-aalaha hadda way weydiinayeen walaalku science kama jawaabi karo waxaa ka jawaabi karaa waa hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loo abuuray adduunyadan ilaahay baa abuuray oo keenay iskamayna iman su-aal baan idin weydiinaya sheekh maxamed bal arrinta dhegeysta wuxuu yihi waa iska timid bu dhaha soo saa maha bilahi calaykum qofku markuu lumo mugdi iyo dulmaad ku galay ruuxu hawaalan xataa waxaa kuma hadlka arrintaa uu sheegaya maxamed nin cadaan oo gaala iila yimid waxaan ku udhinayo saddex waa midkee in la idhaha kownkan wuu iska yimid nothingness created something wax la-aan baa waxay abuurtay shay alcadamu khalaqa shay-an yani wax la-aan baa wuxuu abuuray shay in sidaa la yidhahdo wax la-aan baa wax abuuraysa waa ko iyo in la yidhaahdo kownkan lamaba abuurino waa azaliyo waa eternal weligaygu jiray waa laba iyo in la yidhaahdo kownkan cid baa abuurtay oo allah baa abuuray jala jalaalah wuxuu yihi horta waa eternal oo weligay uu jiray ma odhanayo iyo ta kaloo ah in la yidhahdo isagaa is abuuray kownkan weligii uu jiray ma odhanayo waayo imika second law of thermodynamics in physics iyo red shiftigii waxay tilmaamayaan dunidu inay bilaabatay dispensingkan ku dhacayaana wuxuu tilmaamaya inay dhammaan doonto marka horta adduunyadu weligeed may jirin beri hore hadda saa odhan jireen way jirtay way odhan jireen saynsku waa wax isbabedeli xagga aaraada wixii aan de xaqiiqo ahayn marka taa ma odhanayo iyadaa is abuurtayna wax bini aadana oo weligeed yidhi lama arago taana ma odhanayo ilaahay baa abuurayna qalbigaygu ima siinayo iyadaa iska abuurantay baa lah okay dhib male baan ku udi gurigan aan ku jirnaa uu iska abuurnay funaanadan adi aad gashantahayna waa iska abuurantay suuragal maago ma funaanaddan yanaad gashan tahay halkan oo maran oo sidana ayuunbay bug bug bug bug bug funaanad baa ka soo booday halkan oo maran oo ground oo maran hoolkan weyne mansuur baa bug bug bug bug riji baa soo daatay meeluu ka soo daatay inaan garanayn isagana uu dhulkana xataa kumuu dhicin marmar baa soo yaacay halkan buu iska electricity baa soo yaacday waa iska galgashay marwaxadaa soo ra meelay ka yimaadeen inaan garanay waa iska okay kamaradahan iyo bini aadankani wadi iska waa hoolkan suuragal maaha wey marka ma waxaad igu leedahay samaawaadka insaanka keliya halka qof trillions of cells baa ku jira trillions of cell baa ku jira yani ma insaanka halkaa hal insaana one cell ayaa bychance inuu samaysmaa ayna suuragal hayn kown kan oo dhan waxaad leedahay uu iska yimid wuxuu idhi ilaahay baa habeeyena ma raba inaan idhaahdo taa aan sheegayna waan ka noqon waxaan soo xasuustay ilaahay subxana wa tacaala aayaddii uu yihi wamaa tugni alaayaatu wannuduru can qowmin laa yu'minuun digniimaha iyo waxsheegu muxuu taraya dad aan diyaaru ahayn inay wax rumeeyaan ilahay wuxuu ihi faacrid canman tawallaa can dikrina walam yurid ila lixayaati dunya dalika mablaguhum min alcilm faacrid ka jeeso kan ka jeesaday waxyiga iyaga iskaga jeeso nebi maxamedo ee isagu diiday oo aan doonaynin adduunye mooye wax kale oo maxaa adduunyada uu ku doortay dalika mablaguhum waa in darajada cilmiga ay gaadheen ba halkaa gaadhsiisan marka waxaa leeyahay dadkaas halku wuxuu ku jiraa suurtagal maaha inay dunidu iska timaado waxaa ka fiican ku wale ma garanayn ma garanayn idinka macquul ma idinla tahay kamraddana iska timid halkan oo bannaan bay uun iska timid suuragal miya ma malaynaysaan ii jawaabade kownkan baa iska yimid waa ninkaa dee haddii uu qof mentally anfit yahayna meelaha cilaajka hala geey السلام عليكم
waktigii inaga dhammaaday sheekh cabdulbaasi waxaad samayn doonta sagaalkii bay naga gaadhay su-aalaha waad soo diri kartaan kulamo kalena waynu qabsan karnaa su-aalo intan ka badanna sheekhu inooga jawaabi karaa saacad iyo dheeraad buu taagnaa aad buu sheekhu u mahadsan yahay barnaamijkeenna iyo mawduuceennana waynu ku ceshan karnaa sababtoo ah waxa weeyaan inay nolosheenna uga faa'iidaysano dadka cilmiga diinta iyo maadigabale way inoo fiicantahy culimmadeenna labadaba isku taqaana iyo culimmadeenna gaargaar u kala taqaanaba fursad baynu u haysanaa inay nolosheenna ka jawaabaan marka waxaan leeyahay ardayduna ha ka faa'iidaysato saaxiibadoodna ha u gudbiyaan su-aalaha muhiimkaee aada isweydiinaysana la kaalay noloshaada ta diiniga iyo ta sayniska labadaba waa lagaaga jawaabaya cilmigaa doonto lahaw aqoontaa doonto lahaw fahankaa doonto lahaw waxaa doonta akhri jawaab baa loo hayaa jawaabta loo hayo ayaa iman doonta insha allah waxaan u mahadnaqayaa sheekh cabdiraxmaan cadnaan daahir maxamed sheekh berberaawi wasiirka sheekh cabdulbaasit doctor sacad wasiirkeenna macalin baaruud b k sheekh cabdiqaadir cali cambe alxuseyni asxaabta barnaamij ka soo qabaqaabisay oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa idinkuna waa mahadsantihiin habluhu xagga dambe ha ka baxaan inamaduna ha sugaan fadlan aynu ixtiraamna hablaha xagga dambe ka bixi doonaan sheekh iclaankana waxaa idiin